Gelinkii dambe ee maalintii shalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dad beeraley ah oo ku sugnaa deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ciidamada ayaa waxa ay dileen mid ka mid ah dadka beeraleyda iyagoo dhaawacay saddex kale, halka ay dab qabadsiiyeen gaari cagaf ah oo ay lahaayeen dadka la weeraray. Qaar ka mid ah ehelada dadka la weeraray ayaa waxa ay sheegeen in dilka iyo dhaawaca loo geystay dadkooda ay ka dambeeyeen ciidamo uu soo diray Nuurdheere oo ah gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan kaas oo ay tilmaameen inuu soo eriyey dowladda federaalka waxna aysan ka qaba karin ninkaas.
alla uu hogaamiyaha ninka la yidhaha nuur dheere oo calaagnan ugu miday wiilashayna ku dhibaateeyey cagafadina gubay marka waxaan ka rabnaa dowladda soomaaliyeed waxaan ka rabnaa in ay maaragta ninka nuur dheere la yidhaha ay soo qabato cadaaladana hor keento maadaama ay isaga dhibaato oo galabta ka geysta ninka la yidhaha nuur dheere iyo nimo iyo ciidan oo wataan birigashow iyo ciidankii soo goosta waxay joogaan furunta calaagay joogaan oo kudhan waxay dhibaatoyaan bulshada degan ceel baraf nabadna waa diideen waa loo tegay dowladdina waa ka diideen dowladdina gacmay naga haysaa hir shabeelle iyo dowladda dhexe in maalin kastana la daadaansado u haayo nununkana la bannaystay in gacmaduubna loo xiro keliya cidkaanaan wax laga qabanin sidii falastiinna loo galo hal oo maaragtaa sidii ruushkaa gacmaha u qabahaya ee aduguna xabadda haruga soo dhufa dhahaya camal aan loo gelooya ma waana soomaali ahayn nuur dheere wax laga qabanayno nuur dheere aan maaragtaa xaquuqda uu dadka uu dowladda uu ku leeyahay oo dowlayahay dowlayaan ah waa ka dhahaya dowladda intuu tagtaa dowladda wax kasoo qaadi waaso inta soo aflagaatay kasoo naqadeen wax dowlad sushaaga way kasoo cabsoodeen annagana waxayna yidhaaheen maanta qoral soo bixi ma kartiin asayna hor rogaan ma cadaalad baa cadaalad ma ahi dowladdu cadaalad ma hayso aan xisaabtanno maanta calagan soo warara nuur dheere cagafuu ku gubay dadna waa ku dila dadna waa ku dhaawacay Ciidamo ka soo firxaday furmaha dagaalka ayaa dhibaatooyin xoogan ku haya dadka shacabka ah ee ku sugan qaybo ka mid ah gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe